madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa shirkiisan jaraayada uu ku qabtay xarunta madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa waxa uu baaq nabadeed uu u diray beelaha dagaalku maanta ku dhex maray deegaanka fadhigaab oo ka tirsan degmada gar adag ee gobolka sanaag waxaanu usoo jeediyey inay joojiyaan colaadahaasi saaka waxaa ka dhacay dagaal uu ka dhacay magaalada la yidhahdo fadhigaab aada iyo aad baanu waxwahay ummadduna way ka naxday gobolkaas sanaag ceelaf weyn gaar ahaan muddo dheer oo sanado badan ah ayaa arrinteeda lagu jiray in la xaliyo si dowladeed iyo si diimeed iyo sad si dadnimo intaba waa loo galo waa lagu xaliyey muddo dheer iyo wakhti badan iyo daal badan ayay somaliland oo dham u gashay in arrintaa xal waara laga gaaro waana la isla afgartay nasiib daro taasaa ka dhacdayna lama filay waa u ducaynana reer ceelaf weyn iyo jiiddaa dadka degan in ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go-daaye ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynayna waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo bishii rabadaanna waa inagu soo dhowday ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuina siiyey nabadna waayna siiyey maanta col kale oo cudurina wayna hayaanu ka baqayno adduunko dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ee la iskaashan lahaa maaha maalintii xabadda iskula balaabi lahaa waxa garadka iyo waayeelka waxaan usoo jeedinayaa in arrintaa halkaa lagu joojiyo
dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay isku imaatinka bulshada ee dhinaca masaajidada iyo sidoo kale halista qaadka iyo joojintiisa masaajidadu waa masaajidada ilaahay ciidanan baa odhan masaajid qora lasla taagaa la xidho laakiin xaramkii baa la xidho oo lahi ka maqnaada masaajidkii nebigaa lahi ka maqnaada oo muftigii qiblada aynu u tukano ee aynu u xajneen u cimraysnaa wuxuu yidhi dhibaataa jirta awgeed taraawiixdaba rabaan tahay imanina masjidkii weynaa xaramka ahaa iyo kii rasuulka sala allahu caleyh wasalam waayo caafimaadka dadka wax la ilaaliyo ugu badan innaguna waxaan leenahay maadaama uu xanuunka inagu jiro oo aynu hubno ururadii uu masaajidku ka mid yahay dadku guryahooda ha ka tukada masaajidka marka intaasoo qof isku timaado ee kii kaa horey halku sujuuda ad ku sujuuddo ee kii soo galay adla soo gasho ee umatire dhan kuu jiro dee ilaahay baa inoo fasaxay maaha wax aanu diintii ku gafayno inayna isfahm weyna ma aha waxaan leenahay culimada iyo dadka oo dhanba waar caafimaadkeeni waa ku ege sida inoo roone caafimaadka dadka odhanaya welinaba gaarin markii la yarayn lahaa jamaca in lasoo dhowaado oo waa in sidii loo camira ma markaynu boqol boqolyo tartoob soo dhacaa baynu wax qabanayna inta aanay inagu dhicin baynu leenahay saasaa lagu nabadgelaya ka digtoonaano hadday dadku soo daataan dawo male meelay kala dhigno male waxaa la yidhi qofka u dhinta cudurkan xitaa lama aasi karo oo looma dhowaan karo oo lama taaban karo dhibaatada labaad waa qaadka qaadku waa mashkalad inoo taalla isagoon xanuunka la imanba dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan oo bulshadeenii burburiyey dhaqaalaheenniyuu baabi'iyey dhaqankiiuu inaga xumeeyey ka cuna iyo ka iibiya iyo nin wali waa qiraya sanadkii malaayiin doolar baa inagaga baxdo oon waxba inoo soo wadaarin oo dhaqaalaheena uu ridaya sidaynu qaadkii ka yaallabaa timid haddaynu dhaha la joojiyo weligiiba qaadka saddex gooraa la isku day la joojiyo saddexdiiba uu ka xoog waadaya dowladaha tee ingiriisku baday dhigi jirtay waa la qaban kari waaye waa waa shaydaani tii dictaatorkiisii aad barray ee looga awoodi lahaa idaa baabisay qaadka dowladdu iyo dadku ilaa dadkan iibiya eele ee mulkiyaasha aynu wax isla gaarna see laga yeela haddaynu isku qaadno xadkeenna geed ma leh bad ma leh buur ma leh meel quri ma xanibayso intaa haddii aynaa nimanka soo waaridaya ma go-aan ka wada gaarin la isku ogyahay oo barbaa haddii aan waa inay joojiyaan bar baanu ahayn waana wada xalila kan kale iminka ogol inuu joojiyo isna wuu berita haddii la bilaabo ciidan eryada iyo hala qabto iyo halka wa ka soo dhacay waa dhibaato waxaanu ku jiraa in nimanka baalkaa soo waarida meel la isla dhigo ugu dambeyntii madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay inay fureen sanduuq lagaga hortegayo wixii dhaqaale loo baahdo xanuunka coronavirus taasi oo bulshada iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan waxaanu sheegay madaxweynuhu inay ka xukuumad ahaan ay sanduuqaasi ku shubayaan saddex milyan dowlad ahaan hawl baan ugu soo kordhay dhaqaalay u baahan tahay dad baa xanuunsan kara asbaalaynu u baahan nahay intaa waxaa dheer dhaqaali ba ayaa dee khalkhalaya dan yartii waa shaqa beenaysaa dhibaatooyin badan ugu soo socda waxaanu go-aaminay in loo furo account lagaga hortagaayo wixii dhaqaal loo baahaya oo la isugu tago dowlad iyo baac mushtar iyo ciddii kale eena caawinaysa ee adduunka ah sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa